sidaas daba dhegeystayaal barnaamijkeenii shalay ku maqlayseen ee dalka baarista la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali ayaa waraysi gaar ah uu siiyey ku sheegay in dowladdu kubanaan ciidamo soomaali ah kusoo tababarayso wadamada uganda iyo eritrea halka kuwo kalena loo qaadi doono etoobiya iyo masar dhowaana dowladda soomaaliya waxaay soo celisay inta badan ciidankii shanta kun ahaa ee lagu tababarayay eritrea haddaba haaruun macruuf ayaa tababarka ciidanka eritrea su-aalo dheeraada ka weydiiyey la taliyaha amniga qaranka xuseen sheekh cali ciidamo aan ahayn kuwii hore loogu tababaray eritrea miyaa la geeyey eritrea
waa tababarka shan iyo toban kun ayaa waxaan rabnaa in laba kun iyo saddex iyo labaatanka gudaheed lagu soo dhamaystiro waxaa ugu horeysay saddexda kun oo uganda in saddex kun ayaa markaa dalaalkan kale o dhan wada diraynaa marka eritrea etoobiya min saddex kun mise isugeyn saddex kun min saddex kun iyo egypt oo saddex kun ah waa gartay marka saddexda kun ee masar ma baxeen saddexda kun ee eritrea ma baxeen saddexda kun ee etoobiya ma baxeen kuwa eritrea hadda baxay kuwa kalena waa hadda la qalqaalinayo waa gar saddex kunna uganday ka imanayaan waay waxaan rabay qodobka eritrea inaan wax yar ku laabto kalsoonida inaad ciidan mar kale u dirtaan eritrea iyadoo aada la socotay dabcan sheekadii shantii kun ee hore loogu tababaray kalsoonidaas halkay ka timid bal waxyar faafaha
de kalsoonidu tan way ka transparency ciidan military ah ciidanka militariga ayaa qortay oo diray tii hore laabka lagu diray dee qaab transparent muusan ahayn wax la qarinaayana maaha kii hore markii la diraayo waa la qarinayay marka waa kalsoonida waa transparencyga keenaysa qodob xasaasiya jiroo aada looga hadlay warbaahinta waad la socotaa oo ah in ciidamada soomaaliya ay ku lug yeesheen khilaafkii tigray dowladdii hore xilligay joogtay dowladdiina cusub dabcan arrintaa waad baadheen ma xaqiijiseen maxaad u sheegaysaa ummadda soomaaliyeed
ma de arrintaas dee waxaan xaqiijinteeda waa cid kaloo soo heshaba waa la waayay marka dhalinyaradii iyagoo wadabad qaba oo maaragtay niyad fiicanna way soo noqdeen marka arrin ciddii investigationkeeda ugu dhiman yahay inay raadis u baahan tahay waay laakiin ma ma weydiiseen dhalinyarada inay tiga meeshin kale dabcan waad weydiiseen ha dabcan waa la weydiiyey maaragtay cid oo sheegatay inay meel ka baxsan eritrea tagana ma jirto
dhalinyaro ku dhintay eritrea miyaa jira siday doonaanba ugu dhintaan kuwa tababar ku dhintay kuwa xanuuna u dhintay hadday jiraan imisay dhanyihin mada detailskaas ma hayaaniga
laakiin ciidanka tegey tirada saxdee tegtay iyo tirada soo laabatay ma shan kun bay ahayd waxbaa dheeraa bal qodobkaana kala haddeen may tirada soo noqotay dadkii wada baxay maaha qaaraa weli howlo u socdaan tababaro u socdaan marka dee detailskaas hoose maaragtay aniguna hoos uma gelin
kaasi waxau ahaa la taliyaha amniga qaranka ee soomaaliya xuseen sheekh cali oo u warameeyey haaruun macruuf halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a